waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dalkan austreeliya sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaa cudurka kansarka ugu dhintay dad ka badan afartan iyo sideed kun oo qof shanta nooc ee cudurada kansarka ee dadka ugu badan ku dila dalkan australian waxaa ka mid a prostateka oo ragga xubinta taranka uga dhaca bress kansarka oo haweenka naasaha uga dhaca melanoma nooca la yidhaahdo maqaarka qofka uga dhaca bawl kansarka oo mindhicirka ku dhaca iyo kansarka sanbabka ku dhaca waa shanta ugu waaweyn oo dadka ugu badan ku dila haddaba waxaa dhowaan xarunta ilay center ee magaalada melbourne lagu qabtay barnaamij wacyigelin kansarka mindhicirka ee bawl kansarka la yidhaahdo waxaana soo qaban qaabiyey ururka east african womens foundation oo fartuun faarax ay madax u tahay waxaana halkaasi hadal ka jeediyey dor ways cumar oo isagu ah dhakhtar fadhigiisu yahay magaalada bet ee gobolka west australia oo barnaamijkani markaasi dadka ka wacyigelinayey haddaba fartuun faarax ayaan weydiiyey bal inay noo sharaxdo barnaamijkan waxa u ahaa waxaana tiri waad mahadsantahay xasan walaal barnaamijkii aan ku qabanay xarunta olays ee ahaa ee la magac baxay la soco caafimaadkaada waxaa looga hadlayey maaragtay kansarka mindhicirada gala oo loo yaqaano bowl cancer oo uu noo soo jeedinayey doctor aweys cabdi cumar oo nooga yimid western australia ama bes waa garta marka maxaa dhaliyey inaad barnaamijkaas qabataan oo ini ku dhaliyey barnaamijkaas waxaa nagu dhaliyey in cudurkan cancerka maaragtay wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo kahortag ama screeningka la yidhaahdo waxaa nagu dhaliyey arrintaa inaan samayno bulshadeenna oo maaragtay aan ku baraarugsanayn arrintaa iyada ah in markii kiidka screeningka loo soo diro ama kahortagga kansarka galamindhicirada ama kansar kastaba laakiin kan hadda khaasatan eeloo loo soo diro bahalkaas yarka ehe lagu qaado ee lagu ogaado in laga hortago hadduu jiro kansar soo socda sidii looga hortegi lahaa ma samayno bulshadeennu waxaa weeyaan macno weyn uma uma yeelno waa isaga tagnaa ama mawadanayno sidaa darteed ayaanu maaragtay bulshada ugu samaynay wacyigelin sida ay muhiimka u tahay in baaritaanka kahortagga la sameeyo ama screeningka waxa la yidhaahdo waa garta marka dhakhtarku talooyinka ugu muhiimsanaa aad isleedahay dadka wuu siiyey iyo arrimihii uu uga sheekeynaya maxaa ka mid ahaa dhakhtarku wuxuu aad iyo aad dadka ugu baraarujiyey oo la hadlay dadkeenna sida ay muhiimka u tahay in lays ogaado ood la socoto caafimaadkaada gaar ahaan kansarka laga hortagiisa oo screeningkaas ama baaritaankaas la sameeyo oonan markii laguu soo diro kiidkaas aadan iska tuurin oo xataa haddaad jirto dadka kontonka dhaafay ayaa si toosa loogu soo diraa dawladda siduu dhakhtarku noo sheegay laakiin xataa haddaad afartan iyo xoogaa jirto waad codsan kartaa wuxuu kaloo dhakhtarku ka hadlay noocyada kansarka iyo bawl kansarka ama kansarka mindhicirada gala waxa keeni kara wuxuu ka hadlay inay dhaxal tahay wuxuu ka hadlay cuntada iyo maaragtay dhaayadkeenna sida ay tahay wuxuu ka hadlay maaragtay inuu qofku maaragtay miisaankiisu weyn yahay oo kaleeto waxyaabo badan buu dadka oo kala hadlay iyo siduu isku bedelo unugyada noqon kara kansar siday isku bedelaan ayuu maaragtay dhakhtarka ka hadlay arrintaasuna aad iyo aad bay muhiim u lahayd run ahaantii su-aalihii dhakhtarka la weydiiyey iyo sida ka qaybgalayaashu ay su-aalaha u weydiiyeen iyo markii uu sessionka dhammaaday ama ay arrintaas dhammaatay feedbackgii iyo wixii aan ka helnay bulshadeenna waxay ahayd mid dareen weyn gelisay bulshada oo aad ugu baraarugeen ee khatarta uu leeyahay kansarka haddaanan laga hortegin haddii laga hortagana sida sahlan ee loo qaban karo waa garta maxaa ka mid ah su-aalihii dadku ay weydiiyeen dhakhtarka iyo markii barnaamijku dhammaaday celintii ay ka sameeyeen ama feedbackgi ayna ka siiyeen waxaa ka mid ahaa kansarka muxuu ka bilowdaa dhaxal hadduu noqdo dadka anagii way soo dhiman jireene waxay u dhinteen war kamaan nahaynine dhaxal sileen ku ogaan karaa ma xagga hooyaduu ka imaan karaa ma xagga aabuhu ka imaan karaa maxay tahay cuntada u fiican ee maaragtay caafimaadka bawlka ama mindhiciradaada u fiican in la cuno su-aalo noocaasoo fara badan bay weydiiyeen dadku waxay dhaheen oo kale sida loo qaado bahalkaas maaragtay kiidkaas yarka ah loo qaado iyo sida loo booste loogu diro su-aalahaasoo dhan bay weydiinayeen dadkiina aad iyo aad baan maaragtay uga helnay feedback fiican oo ah dhakhtar afkooda ku hadlaayo ay su-aal weydiisanayaan oo asagana si degan oo wanaagsan oo cilmiyeysan uu ugu sharaxay bulshada uuna ka wacyigeliyey kuna waaniyey inay arrintan ku baraarugsanaadaan tusaalooyin badan buu soo qaatay markii waddankii la joogay oo kaleeto saxarada waxaa lagu qaadi jiray koomba yar oo la gooyey oo gasaca yaashiihiidka oo kale maanta waxaan haysanaa fursad xataa intaad iska qaado saxaradaada maalinta labaadna intaad iska qaadayso bahal yar lagu xidho oo firiijkaada ay kuugu jiri karto intaad midka labaad qaadayso kabacdina aad boosto dhigayso ayadoon soo ureynin oon waxba ahayn marka aad iyo aad buu maaragtay dhakhtarka uga hadlay arrintaas iyada ah waa gartay baal kansarku wuxuu ka mid yahay kansarada dadka badan ku dila australia maxaa isaga ku doorateen mise waa bilowa kuwo kalena waad ka hadli doontaan mustaqbalka run ahaantii waxaan bawl kansarka waxay ahayd kansarada aan wacyigelinta ka siinayna bulshada qaybtii ugu horreysay bay ahayd axaddii waxaan qabanay ragga sabtidina dumarkii baan qabanay iskumaana darin dumarka iyo ragga maadaama aan doonaynay inay dadku ka faa'iidaystaan raggu iyagoo waxyaabaha dhaqan ahaan laga hadlayo arrimahaasoo kaleeta inaan kala saarno wayna fiicnadooda gabdhihii aad bay nooga mahad celiyeen inay ayaga keligood su-aalahooda ay weydiistaan dhakhtarka ay ogaadaan waxaa noo soo socda oon insha allahu samayn doonaa bisha dambe kansarka naasaha gala iyo midka xagga hoose dumarka ilmagaleenka afkiisa ka bilowda labadaasna way noo hareen iyadana waan qaban doonaa biidnillaahi waxaa noo qaban doontaa gabar soomaaliyeed oo takhasus u leh oo la shaqaysay qaybta kansarka victoria wacyigelintiisa oo soomaaliya baa iyadana labadaas qaybood noo sharixi doonta iyo muhiimadda ay leedahay iyo khatarta ay leedahay in maaragtay haddaan layska ogaanin aan horey looga hortegin ay yeelan karto waana waan wadi doonaa biidn illaah waa garta ugu dambeynta adiga laftigaagu maxaad ka baratay matalan maxay dadku aysan hore u ogeyn oo ugu muhiimsanaa oo ay maantaas ka faa'iideen baad isleeda aniga iyo inta i laga mid ah khaasatan aniga waxaan ka barta oon maaragtay ka faa'iiday kiidkii laisku soo diray screeninka ahaa naftigayga kula hadlaya maba samayninba macno weyn maanba u arkayninoo markaan arkay bashqada laiisoo diray hadda meel bay saaran tahay laakiin horey baan kaga dhaqaaqay maalinta sessionka bilaababa inaan bilaabo inaan iska qaado sababta baraarujin fiican bay isiisay gabdhihiina maalintaas waan la hadla waxaan kur war anigu waan haystaa mana danaynaynin berrina waan bilaabayaaye qof kastao berri bilowga qofkii gaaray ama loo soo diray ama qofkii qoyskiisa u haystay dhaxal kansarkaas inuu ku dhacay waa inaad adigana maaragtay khatarta aad ugu jirtaaya isa sii baar xataa haddaadan da'daa gaarin marka aad baana ugu maaragtay baraarugnay aad iyo aad baana u jeclaanay anigu kolley kartuun ahaan waaban qaaday tallaabadii cuntada waxaan ka sheegi karaa walaalo uu dhakhtarku noo sharaxay cuntooyinka ay dhahaan processed food oo kaleeto ama cuntada maaragtay waxyaabaha karahob carbonhydrate oo ku badan yahay baastada beriiska iyo waxyaabaha noocaas oo kale taa in layska ilaaliyo wuxuu sheegay cuntada fiberka ku badan tahay ama dhogorta gaska leh ay cuntada khudradda ah in la cuno oo calooshaada markasta dhaqaajinaysa wuxuu sheegay oo kale biyo badan in la cabo wuxuu sheegay oo kale dhakhtarku inaad iska ilaaliso saxarada ku dhega sababtaa bulshadeenna meel kastoo dhakhtar u tagta waxay ku leeyihiin saxaradayga saxarada igu adag conservation baa haya waxyaabaha noocaas oo dhan buu lahaa waxyaabaha u sahli kara inuu unugyada kansarka isbedelo waxaa ka mid ah kudhegidda saxaradoo kaleeto inay saxaradu meel ku aruurto markaa uu isbedel ku imaado wakti ma u goyseen barnaamijyada dambo hadda aad qabanaysaan oo dadka usii sheegi kartaan waktigii falaayarka iyo weli maanan cayimin laakiin waxaan rajaynaynaa bisha oktoobar shan iyo tobankeeda wiiga wiigagaas laga bilaabayo inaan barnaamijkaas maaragtay aan soo dayn doono oon meesha ku qaban doono xarunteena ilays aanan gabdhaha ugu maaragtay ugu sheegi doono inay kasoo qayb galaan sababto kansarkan naftigiisa naasaha iyo kansarka ilmagaleenka galaba waa mid muhiim ah inay dumarkeenu ogaadaan ay iska qaadaan mar walba xaanshida loo soo dirana ay baaritaankaas sameeyaan marka taas iyadaa muhiimad weyn bay leedahay gaar ahaan haddaanu dumarka nahay inaan mar walba caafimaadka annaga ku baraarugsanaano ayaa muhiim ah inkastoo qof kasta rag iyo dumarba ay fiican tahay inay la socdaan caafimaadkooda mar walba haddana dumar ahaan haddaan nahay waan kasi waan kasii xag jirnaa labadaaba annagay si khaasa noo yihiin annaga marka labadaas maadaama kan kale mindhiciradana waa la wadaagnaa labadaasna annagay dheeraad noo yihiin marka waa inaan dadaalun dheeraada muujinaa tahay waxaan leeyahay bulshadeenna ugu baaqahayaa sida uu dhakhtarkuna sheegay annagana aan maaragtay ka qabanay seshanadaas ama kulanadaas caafimaadka waxaan ugu baaqayaa qof kasta ha dhalyarsanin laguu soo diro kitaas markaaba inaad iska qaado ayaa fiicnaan lahayd si aad caafimaadkaada mar walba ula socoto taasina waxay ahayd fartuun faarax oo madax u ah ururka east african womens foundation
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali